أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda sagaalaad ee suurat lanfaal ka mid ah aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen gaswatu badrin waid yacidukum allahu ixda طaa'ifatayn labada labada kooxood ilaahay subxaanahu watacaala mid ayuu u yaboohay muslimiinta ciiru quraysh safarkii quraysh tijaaradooda iyo ganacsigooda uu saarnaa ciidankii markaa macolkii yaraa ee la jiray iyo kooxdan maka kasoo gurmadka kasoo noqotay oo abu sufyaan uu u yeeray oo u qaylo dhaamiyey oo gurmadka ku yimid oo kun nin dhan oo hubaysan oo dagaal kusoo talagalay labadaas daa'ifo ama labadaa koox mid ayaa loo yaboohay muslimiintuna waxay jeclaysanayeen midda dhibka yar laakiin ilaahay subxaanahu watacaala da xaqii ayuu sugaayey baatilka si uu u baabi'iyo xaqiina uu dhidibada ugu taago gaaladana marka salka iyo jiridda laga jaro ayuu wuxuu arrintu waxay xagga alle ay ka ahayd inay labada qolo min geyri miicaadin iyo ballan la-aan inay kulmaan id antum bilcudwati اddunyaa wahum biاlcudwati اlquswaa wاlrakbu asfala minkum walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad taasaa ilaahay subxaanahu watacaalaa qadarkiisa iyo qadihiisa iyo xukunkiisa oo ahaa waxaana la tusaayey muslimiinta maslaxada meeshay ku malaynayaan inaynan jirin mar yacnii ilaahay un uu ka kaga ogaal badan yahay waxaa kaloo la tusayaa sidoo kale dhibka meesha uu jiro mararka qaar oo ba aan dhibsanayno maslaxadu meeshaasba inay noogu jirto suuratulbaqarana waa kusoo marnay kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wa casaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum taas ayaa marka ay yani ay dagaalkii beder marka uu ku bilowday dagaalka marka si kooban yaan wax uga sheegaynaa si aayadaha mi marba midda aan maraynaba wixii aan soo sheegnay aan ugu dabaqno markii yowmu bedrin ay ay ahayd ayaa waxaa dhacday dagaalkii abu sufyaan ayaa wuxuu garwadeen uu ka ahaa safar markaas shaam dhankeeda ka imaanayey safarkaas oo marka uu ugu jiray tijaaro fara badan oo quraysh maalay isku dartay waday ibnu isxaaq wuxuu leeyahay aqbala abu sufyaana min ashaami abu sufyaan shaam ayuu kala soo jeestay fii ciirin liquraysh safar quraysh ay lahayd fii arbaciina raakiban afartan yacni marka gaadiid fuushan oo ilaalinayso badeecadaas ilaalinaysana ay la jiraan min kufaari qurayshin ah fiihim camru bnu lcaas ayaa ka ayaa ku jiray wa makhramatu bnu nawfal azuhriy wa fiiha tijaaratun kahiira tijaaro badanna markaa waa waday safarkaasi xataa idaa kaanuu qariiban min bedrin markay beder kusoo dhowaadeen bederna madiinay u dhowdahay dabcan markay beder kusoo dhowaadeen dariiqa shaamna madiine ayaa loo soo maraa oo dariiqa mu yacni muhiimka ah ee aadka u badanee la mari jiray dhanka madiine iyo agagaaraheeda ayuu soo maraa beder markay kusoo dhowaadeen fa balaga anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga waxaa soo gaaray daalika arrinkaas fa nadaba asxaabahu ilayhi asxaabtiisii buu booriyey uu kiciyey wa akhbarahum wuxuuna u sheegay bikahrati almaali wa qilati alcadad maal badan oo qurayshi leedahay halka ay leeyihiin halkaas inuu yaa uu yacni soo jiro dadka ilaalinayaana dad tiro yar inay yihiin oo ciidan badan uunan la soconin ayuu u sheegay wa qaala waxa uuna yidhi haadihi ciiru qurayshin waa tan safarkii quraysh fiiha amwaalukum maalkiina ayaa ku jiro maalkii idinka laydinka dhacay oo laydinka soo bursaday oo guryihiinnii iyo maalkiinnii iyo hantidiinnii aad ka soo tagteen yaa ka mid ah maalkan marka fiiha amwaalukum xalay baan sheegayoo maalkan marka muslimiinta marka ay u banbaxayaan waa maalkoodii laga dhacay yaa meeshii ku jiro waa qodob qodobka labaadna ninkan adiga cadowga kuu ah oo dagaalka adagee qaraar uu idinka dhexeeyo haddii aan laga gooynin jidadka dhaqaalihiisu ay ka soo galaan sidaad uga adkaato waa adag tahay oo nin maal haysto dagaalku waa awoodayaa mar walba dagaalkaaga tabaruu u haayaa marka dariiqyada maalka uu ka soo galo quraysh maalkeeda oo ay diinta kula dagaalamaysay dariiqyada uu ka soo galaa lagu xanibayaa marka nacam ayb labadaas muhimadba waa lahayd waana laba muhimad oo caqliga saliimkaa uu keenayo waaqicuna uu tuso waaye xalay sidaan tilmaamayba fiiha amwaalukum maalkiina ayaa ku dhex jiro fakhrujuu ilayha u baxa lacala allaha tacaala an yunafilakumuuha waxaa laga yaabaa inuu allah subxaanahu watacaala ou idinku haniimo uu idinkaga dhigo fantadaba annaasa dadkiibuu markaa ka fantadaba annaasu dadkiibaa baxay fakhafa bacduhum wahaqula bacduhum dadkii qaarna waa fududaadeen oo horay u dhaqaaqeen kuwana way iska cuslaadeen wadalika anahum lam yadunuu ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi waslama yalqaa xarban sababtuna waxay ahayd maynan u malayneynin in rasuulku dagaal ou la kulmaayo ee arrintu arrin iska fudud waayo maalkan unbaa loo banbaxayaa afartan nin keliya unbaa ilaalinayso marka dagaal iyo laguma talagalsanayn falamaa samica abuu sufyaana abuu sufyaan marku maqlay bimasiiri nabiy sal ll ly slam nebiga inuu usoo baxay marku maqlay in loo soo baxayo safarkiisii loo soo socdo socodkii nebiga uu maqlay ista'jara damdama bna camrin alghifaariy ninkaa damdam ayuu kiraystay fabacaha ilaa makata maka ayuu u diray wa amarahu an yaatiya qurayshan wuxuuna amray kac ayuu yidhi quraysh u tag soo bixi fayastanfirahum markaa inuu markaa gurmad ka dalbo ou soo bixiyo wayukhbirahum ouna u sheego ana muxamadan qad carada liciirihim fii asxaabihi safarkooda inuu moxamed u banbaxay asxaabtiisiina ay la socdaan fa kharaja damdamu sariican ilaa makata damdam deg deg buu markiiba maka ku galay marka yacnii halkaas marka waa khidow sameeyey abuu sufyaan oo wuxuu yidhi ninkaabuu kiraystay waxbuu siiyey ujro usoo sheeg buu yidhi quraysh ha soo baxdo maalkeeda ha difaacato ayb marka sidaa markay dhacday falama markaa qurayshii ninkii damdam ahaa waa tegay maka ayuu galay jabal abi qubays buu fuulay waa u dhawaaqay waa qaylo dhaan buu sameeyey kacbadii buu ayuu tegay qaylo dhaan buu ka sameeyey meel walbo isugu yimaadaan wuxuu geeyey marka qaylo dhaantii abuu sufyaan oo lasoo diray quraysh marka waxay ku kulantay markaasi inay dagaalanto oo ay dhaqaaqdo oo maalkeeda marka maalkii iyagu markaa ay wateen inay ka difaacdo nebiga sal ll ly slam iyo asxaabta falama ijtamacat qurayshun lilmasiiri markay socodkii go-aansatay oo dhammaantoodna way baxeen abulahab marka laga reebo abulahab waa dib maray booskiisana alcaas bnu hishaam ibni lmuqiira nin la yidhaah ayuu diray intuu wax siiyey orod adiga iga bax buu yidhi ninkaasaa ka baxay intii kale odayaalkii iyo dadkii ra'yiga lahaa iyo dhallinyaradii dagaalami kartay waxay isku shubeen dhankaa iyo beder xaggeeda qurayshi markay ku kulantay marka inay socoto dakarad waxay xusuusatay alladii baynahaa wa bayna bani bakri bni cabdimanaati bni kinaanata bni alxaarif qoladaa reer yacni bani bakar iyo iyaga wixii ka dhexeeyey bay xasuusatay oo dadkaas waxay iska ahaayeen dad carabtu waxay ahayd dad dagaal badan oo qabaa-ilku isweeraro oo qurayshi marka waxay istiri haddaad dhaqaaqdaan oo ciidankan ku dhaqaaqdaan oo madiine aada afka saartaan bani bakar amay gadaal idinka soo dharbaaxdaa ilaa colaada ayaa u dhexaysay labadoode faqaaluu waxay yidhaahdeen naqshaa an ya'tuunaa min khalfinaa gadaasheenna inay ka imaadaanaan ka baqaynaa bani bakar fakaada dalika an yuhniyahum arrintaa marka waxay sigtay inay celiso oo ciidankii quraysh dib u laabto oo waxay is yidhaahdeen qolada bani bakr bni cabdimanaah ayaa gadaal dhabarjebin idinka sameynayso waa idinka faa'iideysanayaan maadaama colaad ay idinka dhexayso waxay damceen marka inay dib u laabtaan bay ku dhowaadeen fatabaddaa lahum ibliisu ibliis ayaa usoo muuqday fii suurati suraaqata bni malik bni jucshum ninkaabuu iska soo dhigay ibliis suraaqa buu iska soo dhigay wa kaana min ashraafi bani bakrin suraaqana reer bani bakar dadkooda odayaalka u ahoo sharaf kale buu ahaa fa qaala wuxuu yidhi marka ibliis isagoo iska dhigaya suraaqa ilaa jinniga ama shaydaanku tashakul waa leeyahay inuu markaa ilaahay awood wuxuu siiye innaga aanan arkaynin mararka qaarna wuxuu iska dhigayaa marka suurad wuxuu ku imaanayaa ee ka duwan suuraddiisii markaabuu wuxuu ku yidhi ana jaarun lakum anaa idinka celina anaa idin magangelinayo ku idin magangelinayaan ahay min an ta'tiyakum kinaanatu kinaana qoladaa reer bani bakar inay idiin timaado min khalfikum dhabarkiina bishay-in takrahuunahu waxaad nacaysaan xagga dambe inay idinkaga keenaan anaa arrintaa idinka magangelinayo magan anaa idin damaanad qaadaya socda sii dhaqaaqa ibliis hadda marka wax kale kama shaqeeyo wuxuun ka shaqeeyaa keliya xaqa un inuu guul daraysto mar walbo ayuu ka shaqeeyaa tii ayuu marka ku dadaalayaa marka shirkiibuu saa uga soo qeyb galay sidaa buuna ku yidhi reer bani bakar fa kharajuu siraacan way baxeen marka iyagoo degdegayo oo meeshaasna marka de suuradday noogu imaan doontaayo waid zayana lahum shaytaanu acmaalahum waqaala laa gaaliba lakum اlyowma min annaasi wainii jaarun lakum wainii jaarun lakum taas ayb meeshaa marka way deg waa baxeen iyagoo degdegaayo wakharaja rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama fii asxaabihi nebigana asxaabtiisiiba uu la soo baxay fii layaalin madad min shahri ramadaan habeenno markay bisha ramadaan ka tagtay xataa idaa balaqa waadiyan marku gaaray waadi tog yuqaalu lahu dafiraan la yidhaahdo fa ataahu lkhabaru warkiibaa u yimid can masiiri qurayshin quraysh inay soo baxday ayuu maqlay nebiga liyamnacuu ciirahum si ay safarkooda u difaacdaan fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu waa soo baxay xataa idaa kaana birawxaa meesha rawxaa la yidhaha marku gaaray akhada caynan jaasuus ayuu markaa qaad qaatay lilqowmi qowmka ayuu u qaatay fa akhbarahu bihim markaa ugu waramo warkooda iyo u keeno nin buu diray marka qurayshi xaggooda u diray si war looga keeno leanna cadowgaaga haddaadan xogtiisa haynin saad ula dagaasho waa adag tahay xog baa marka loo baahan yahay wa bacatha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama aydan wuxuu diray nebigana caynan lahu min juhayna nin reer juhayna jaasuus reer juhaynana waa diray xaliifan lilansaari akii hore wuxuu ahaa yacni markuu baxay rawxaa gaaray jaasuus ayaga ay soo direen buu qabtay cafwan anaa markii hore qabtay jaasuus qurayshi leedahay oo dhankan nebiga kusoo maqnaa oo xaggiisa loo soo diray buu qabtay nebiga sal l slam khabarkiibuu marka u sheegay nimanka inay soo socdaanoo saa ay yihiin rasuulkana wuxuu diray marka jaasuus isaga uu leeyahay xaggiisa ka socdo min juhayna qolada ah xaliifan lil ansaari ansaar bahwadaag la ahaa yudcaa la yidhaahdo cabdullaahi bnu urayqid fa ataahu bikhabari lqowm dadkiibuu warkii uga keenay marka wa sabaqat ilciiru rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam khabarkii marka la keenay wuxuu noqday in safarkii uu nebiga ka tegey yacni safarkii tijaarada ee ganacsiga waday abuu sufyaan dhanka xeebtou marsiiyey waa badbaaday safarkii maka ayuu nabad ku galay safarkii marka meeshaas waa lagu waayey ciidan unbaa marka la hayaa kun nin oo dagaalyahana unbaa marka ayaa hadda la hayaa ayb marka wasabaqat ilciiru rasuul اllahi sal l slam way ka hormareen fanazla jibriilu jibriil baa soo degay wa qaala wuxuu yidhi in allaha wacadakum ixda طaa'ifatayni labada koox ilaahay mid ka mida buu idiin ballan qaaday ima alciira wa ima qurayshan safarka ama quraysh wa kaanat alciiru axaba ilayhim safarkay asxaabtu marka aada u jeclaayeen oo agtooda aada looga jacayl badnaa fastashaara anabiyu sala allahu calayhi wasalam asxaabahu mar haddii safarkii fakaday dagaalna marka loogu jira kaabiga nebiga asxaabtiisau la tashtay marka fii alabi alciiri wa xarbi nafiir in gaadii safarkii laga daba tago oo asaga uun lagu raad joogo iyo in la dagaalamo oo markaa qoladan soo gurmadka soo noqotay in la lala dagaalo fa qaama markaa dee safarkii ka dabatagiisu ma sahlana kuwaanna waa sooba dhow yihiin fa qaama abuu bakrin abuu bakar baa istaagay fa qaala waa yidhi fa axsana warkana waa hagaajiyey uma qaama cumaru cumar baa kacay fa qaala waa yidhi isagana fa axsana hadalkii waa wanaajiyey uma qaama almiqdaadu bnu camrin miqdaad baa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow imdi limaa amaraka allaahu limaa araaka allaahu wuxuu ilaahay ku tusay ku soco fanaxnu macaka waa kula jirnaa fawallaahi maa naquulu laka kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa allaan ku dhaartaye ku dhihi mayno say reer bani israa'iil muuse ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun ereyga hadalkaa ku dhihi mayno walaakin naquulu waxaan dhahaynaa idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa macakumaa muqaatiluun waa adiga iyo rabbigaa yacnii kaca dagaalama annaguna waa idin waa idinla dagaalgelaynayo waa idinla jirnaa fawaladii bacahaka bilxaqi allii xaq kugu soo saaran ku dhaartaye low sirta binaa ilaa barki lama bilaa barki lghamaad yacnii madiinata alxabasha haddaad nala socoto ilaa iyo ardulxabasha lajaaladnaa macaka min duunihi xataa tablugahu ilaa markaa inta ka sokayso ilaa aada ka gaarto waa kula halgamaynaa faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga wuxuu ku yidhi miqdaad khayran khayr wa dacaa lahu bikhayrin khayrna waa ugu duceeyey uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama dabadeed nebigu waxa uu yidhi ashiiruu calaya ayuha nnaas dadow ila taliya tala isiiya wa inamaa yuriidu lansaar markaan de muhaajiriin warkooda waa dhageystay oo abuubakaraa hadlay cumaraa hadlay miqdaad baa hadlay kaanahu marka ansaar ayuu u duur xulayaa wa inamaa yuriidu lansaar wadalika anahum cadadu nnaasi muslimiinta tiradooda waayo ama cudad nnaas dadka yacnii tayadooda iyo kuwa markaa yacnii ay xooggii muslimiinta ansaara ahaa ayaa u badnaa ila magaaladoodaa la joogaya tira ahaana ayagaa badanba wa anahum xiina baayacuuhu bilcaqabati markay caqaba nabiga la mubaayacoodeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah inaa buraa'aau min dimaamika xataa tasila ilaa daarina annaga ilaa aada daarteenna ka timaado waxba kuuma qaban karnay dheheen laakiin markaad magaaladeenna soo gashood madiino timaado fa idaa wasalta ilaynaa haddaadna soo gaarto fa anta fii dimaaminaa maganteennaad ku jirtaa inta ka horeysa yacnii maganteenna kuma jirtid waayo ilaa annagu wax kama qaban karno maka dhexdeeda laakiin haddaad magaaladeenna soo gasho maganteennaad ku jirtaa namnacuka waxaan kaa celinaynaa minhu namnacuka mimaa namnacu minhu aabaa abnaa'ana wa nisaa'ana ilmaheenna iyo haweenkeenna waxaan ka celinaan kaa celinaynaa adiga fakaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yatakhawafu inuu ka cabsanayey anlaa takuuna alansaaru ansaartu inaynan ahaanin taraa calayhaa nusratahu inay u aragto nebiga markaa inay u hiiliso ilaa calaa man maahana inay uga hiiliso dahamahu bilmadiinati madiine ugu soo galay oo madiino yacni soo galay min caduwihi cadowgiisa yacnii ballantii la kala galay baa waxay ahayd meeshaan magaaladan ninkii kugu yimaado waa kaa celinaynaa laakiin hadda magaaladii waa laga baxay wuxuu islahaa rasuulku armay is yidhaahdaan annagu magaalada gudaheeda wixii kugu soo galay inaan kaa ilaalinaan ku talagalnay oon ballan kugu qaadnay sidaas armay intay taas ku adkaystaan oo midaani marka ay ka gargaari waayaan ayuu nebigu ka baqay fiiri marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxa uu dadka kula heshiiyey iyo waxa ay ballantu ay tahay wixii uu markaa xaq ugu leeyahay iyo wuxuunan markaa ugu lehay waa kala garanaa rasuulka sal ll ly slam waxaan marka dadkani waa bani aadam waxay rabaan in lala tashto qalbigooda in la wanaajiyo wixii iyaga aan lagu lahayn laakiin ay ku tadawuca ay ku tadawucayaanna oo ay marka u sameynayaan tadawuc ahaan waa in iyaga marka la weydiiyo lagala hadlo marka un maahan saanaa lagaa rabaa saan yeel haddii aadan saa yeelinna saasaa tahay maahan saas ayb taasaa marka nebigu uu ka yar baqaayey wa an laysa calayhim korkoodu inuunan ahayn inay u arkaan an yasiira bihim inay ula socdaan ilaa caduwin cadow min bilaadihim yani bilaadooda xaggooda markaa ay kaga baxaan falamaa qaala dalika rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu saa yidhi qaala lahu sacd bnu mucaadin sacd bnu mucaad oo sayid lws ahaa ayaa wuxuu yidhi wallaahi lakaanaka turiidunaa yaa rasuula allah waxayba u eg tahay inaad annaga noo jeedid markaad leedahay ila taliya ila taliya kaanaka inaad annaga noo jeedid qaala ajal haa buu yidhi idinkaan idin jeedaa qaala waxau yidhi qad aamanaa bika waa ku rumaynay wasadaqnaaka waan ku rumaynay washahidnaa waxaan ka marqaati kacnay ana maa ji'tanaa bihi huwa alxaq waxaad noola timid xaqi inuu yahay wa acdaynaaka calaa dalika cuhuudan wamawaahiiqa arrintaasaana ballamo aan kugu siinay cala samci wa taacati inaan ku maqalno aan ku adeecno famdi yaa rasuula allahi limaa aradta waxaad adiga doonto ku soco fawaladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaartaye low istacradta binaa hada albaxra sidaad noo wado haddii baddaan ayna soo celiso oo baddaani marka yacni aada nugu ay nugu gudbanaato ood nugu gud aad mid nugu gudban aada ka yeesho saad noo wado fakhudtahu adiga aada dabaalato lakhudnaahu macaka annagana waa kula jiiraynaa baddaan yacni si walba meel walba waa kula gelaynaa wy ood adiga yacni na amarto maa takhallafa minaa rajulun waaxidun waa kula dabaalanaynaa mid annaga naga midana ma dib maraayo wamaa nakrahu an talqaa binaa caduwanaa hadan mana nacayno inaad cadowgeenna berri nala kulansiiso taa dhibsan mayno innaa la suburun annagu waxaana dad adkaysi badan cinda alxarbi dagaalka agtiisa suduqun kuwa run sheega fi liqaa'i marka la kulmo walacala allaha tacaala yuriika mina maa taqaru bihi caynuka waxaana laga yaabaa ilaahay inuu naga kaa tuso yacni marka cadowga lala kulmo wax ishaadu ku qabowsato fasir binaa nala soco calaa barakat illaahi ayb fasura rasuulu llahi sal ll ly slama biqowli sacdin nabiga warkii sacad waa lagu farxad geliyey wanashatahu dalika waana yacni nashaad iyo firfircooni ayuu geliyey uma qaala wuxuu yidhi siiruu calaa barakat illaahi socda buu yidhi ilaahay barakadiisa idinkoo ku taagan wa abshiruu bishaareeya fain ama bishaaraysta fa ina allaha alleh qad wacadanii wuxuu ii yaboohay ixda daa'ifatayni labada mid baa ilaahay ii yaboohay wallaahi buu yidhi nebiga allaan ku dhallaan ku dhaartay laka-anii waaba aniga oo alaana hadda anduru aan eegayo ilaa masaarici alqowm dadka meesha la dhigi doono odayaalkan qureysheed meesha lagu legdi doono oo meydkooda la wari doono inaan hadda ujeedad u malaynaysaa mid walbaa meeshuu ku dhiman doono qaala haabitun can anasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi haadaa masracu fulaan wahadaa masracu fulaan meeshaan hebelaa la dhigi doonaa meeshaan hebel baa la dhigi doonaa saasuu yidhi marka gacantiisana marka waa ti meesha ayuu ku tilmaamayey mid ka leexday meeshii nebiga ku tilmaamay ma jirin taana waxay ku tusay nebiga nebinimadiisa sala allahu calayhi wasalam waayo hadduusan nebi ahayn oo mutanabi uu yahayoo mid alla ku been abuuranayo hadduuba ahaa lahay maba ahane ee ilaahay ballamahaasi maba u fuliyeenba nebiga sala allahu calayhi wasalam taa marka waxay ku tusaysaa in run ayuu sheegi jiray sidii uu u hadlay baana wax walba ay u noqdeen oy u dhaceen halkaas ayaa marka dagaalkii marka labadii qolo marka min gayri miicaadin ay isku qaabileen beder bay isku qaabileen muslimiintii waxay ka soka mareen biyihii bay gadaal iska mariyeen oo gaaladii ay ka xigsadeen gaaladii biyo la-aan ay noqdeen bacaadkii iyo marka yacnii luguhoodii waa ku sugnaan waayey dhankan kalena roob ayaa ilaahay mu'miniintii u keenay bacaadkii waa ka degay biyihiina dhabarkooda ayay marsadeen oo tab markaa nebiga lagula taliyey ayay ahayd arrintaasna xarbiga nebiga dadka waa la tasha jiray marka uu ku jiro iyo mararka kale umuuraha dadku ay wax ku leeyihiin talo nebigu sal alla ly slam isagoo loo waxyoonayo haddana la tasha jiray dadka suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay washaawirhum fi lamri marka mubaarasadii ayaa dhacday oo markaa yacnii saddexdii reer bani haashim xamze iyo cali iyo ninkii kale saddexdii reer bani saddex reer bani haashim buu nebigu soo bixiyey sala allahu calayhi wasalam qoladaas kalena iyaguna saddex kale ay iska soo bixiyeen oo isku qolaa iyaguna ah cutba iyo weliid iyo iyo shaybe iyo bay soo bixiyeen halkaas ayaa marka waxaa dhacday marka in lagu dagaalamay oo mubaarasadii ay markaa xamze iyo cali ninkoodii waa ka kaceen mid walbaa ninkiisii waa dilay labadii kalena waa isdhaawaceen midba midka kale u dhaawacay kuwan marka dhaawacoodii waa qaateen kii kale marka ugu tageen fii suurati alxaj haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim ayagay kusoo degtay baa la dhahaa kadibna marka dagaalkii ayaa marka xoog ayaa xoogeystay dagaalkiina marka wuxuu ku dhammaaday inay jabeen mushrikiinta toddobaatan laga dilay toddobaatan laga qafaalay guuldarro ay la hoydeen dadkii ra'yiga u ahaa ee sharta iyo balaayada ra'yiga ugu ahaayo ra'yiga xumaa ee ayagu marka xumaanta ku ra'yiga badnaa ayaa aada marka meeshaa loogu guray oo loogu laayay meeshaasi marka beder iyaduna marka sidaasay ku dhacday qisada marka maxaabiistii markii lasoo qafaalay toddobaatankii la keenay waa kii marka tala nebigu uu ka geliyey sala allahu calayhi wasalam abubakar baa marka wuxuu arkay in madax furasho ee laga qaato ayagana marka loo sii daayay maxaabiista rasuulkuna ra'yigaasuu markii dambe uu iska qaatay cumarna wuxuu ku rayi ra'yigiisu uu noqday nin walbaa ninka dad ugu dhow in loo dhiibo ou dilo waata marka suuradda dhexdeeda ama aakhirkeeda lowlaa kitaabu yani maa kana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi turiiduuna carada dunyaa ay soo degteen halkaasaan iyadan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala marka qisada beder oo kooban sidaasay ahayd marka nebiguna sala allahu calayhi wasalam markii dagaalka uu dagaalkii markuu markaa dhacay oo laysqaabilay saxaabadu waxay u sameeyeen meel cariish oo kale uu ka hogaamiyo dagaalka halkaas ayaa marka isaguna inta badan marka sida aayadaha ay tilmaamayaan ilaahay buu gurmad iyo gargaar uu weydiisanayey ilaa ay siduu alla u baryaayey marada garabka u saarnayd markaa ay dhacday oo abubakar marka uu usoo celiyey oo uu yidhi marka intaas kugu filan rabbigaa waad yacni dalabka aada dalabtay kugu filan buu ku yidhi waxyaabihii marka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sheegayeyna waxaa ka mid ahayd ee uu aada walwalka faraha badan ku haayey keentayna istiqaahada iyo gurmad dalabka wuxuu dhahaya allaahuma in tahlik hadihi alcisaaba ilaahow kooxdan yarta ah haddaad halaagta maanta lan tucbada bacda fi lardi bacda alyowm maanta ka bacdi dhulka laguguma caabudayo waxaa welwal ku haysa marka maal ka maqnaanayo kama welwalsanayn dhimasho kama cabsanaynin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka cabsanayay un keliya towxiidkii inuu dhulka ka zuulo oo shirkigu uu dhulka daboolo ka cabsanayo intaasaa welwalkiisu uu ahaa waana masale marka dersi noqonayso aada muhim u ah qofka naqsiga diinta soo gaarayo inuu aada uga cabsado aada uga walwalo naqsiga adduunyaduna aada uunan uga walwalin waayo waa laga kaba karaa laakiin naqsiga diinta in laga kabtaa ma sahlana qaala tacaala allah wuxuu yidhi id tastakiisuuna rabbakum wadkur xus id waqti xus tastakiisuuna aada gurmad dalbayseen rabbakum rabbigiin aada ka gurmad dalbayseen oo dhibaatada iyo mushkilada idin haysato inuu idinka bixiyo aada gurmad uga dalbayseen fastajaaba waa uu ajiibay alle lakum idinka uu idin ajiibay bal arrintaa xusa ay fa ajaaba lakum uu idin ajiibay alle muxuu idinku ajiibayna annii biannii aniga mumiddukum mid idinku siyaadinayaan ahay bialfin kun kunka oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah kuwaa oo murdifiina isfangalsan oo qaarba qaarka kale ay daba socdaan oo midba midka kale uu ka dambeeya waaxidan bacda waaxidin ay yihiin wamaa jacala ma yeelin alle kama yeelin hu gurmadkaas allaahu alle gurmadkaa kama yeelin ilaa bushraa bishaaro unbau ka yeelay ee wax kale kama yeelin walitatma'ina iyo inay xasisho bihi bilimdaadi gurmad gurmadkaasi laydin siiyey ay ku xasisho quluubukum quluubtiina inay ku xasisho waman nasru gargaarku ma ahaanin ilaa min cindillaahi ilaahay agtiisa aggii xaggeeda ma ahane wax kale meel kale kama yacni ma ahaanin nasri iyo gargaar waman nasru gargaar ma ahaanin ilaa min cindillaahi alla agtiisa un ma ahaanin in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waay xakiimun oo falsan id tastakiisuuna marka waaqacadii waxaa aayaddan ay ka warrameen nebigu uu aada gacmaha kor ugu taagtayoo rabbigiis uu aada u baryey waayo quwada macnawiga ee yacni rabbi ku-xirnaanshada jihaadka iyo dagaalka wax uga weyn ma laha ugana qiimi badan in allaale inta ilaahay muuminiintu ay ku xiran yihiin ayaa guushoodu la eg tahay in allaale inta ay xoogooda iyo awoodooda iyo waxay iskor saareen inta ay ku kalsoon yihiin oo ilaahay aynan tala saaraninna guul darra unbay ku jiraayaan markaa rabbi nabiga sala allahu calayhi wasalam rabbigiis bau aada gargaarka u weydiistay marka id tastakiisuuna damiir jamacaa lagu keenay laakiin axadka istiqaasada sameynaya nebiguu ahay sala allahu calayhi wasalam id waqti xus tastakiisuuna aada gurmad dalbayseen rabbakum rabbigiin aada gurmad ka dalbayseen marka istiqaahada waxaa la yidhaahdaa marka waa talabu lqowth gargaar in la raadiyo ha la raadiyo gargaarkee weliba waa gargaar fii xaalati shidda dhibaato markay jirto oo qofku xaalad adag ay haysato shiddada in laga bixiyo qaylsiga ou qaylsanayo iyo ducada ou allabariga ou sameeyo ayaa waxaa la yidhaha alistiqaahatu istiqaaho iyo duco marka in la kala fahmo waayo maxaa farqiga u dhexeeya alistiqaahatu waa duco iyada lafteeda labadooda marka ducadaa caamsan ducada waa alla bari xaalad marka ilaahay inaad tuugto xaalad adiga in dhibaato lagaa bixiyo aada rabto iyo xaalad aada barwaaqo isaga jirtaba markaa alla ducadu waa waa caam iyada ama dhibaato in lagaa bixiyo rabbi ka bari ama waxaad ka barisaa yacni adoo barwaaqo isaga jiroon dhibaato ku haysanin ilaahay ba baridda aada ilaahay ba aada barinayso tuugayso duco unbaa la yidhaha ducadu waa caam marka laakiin istiqaahadu waxay khaas ku tahay iyada shiddo iyo dhibaato xaalad adag markaad ku jirto in lagaa fakiyo lagaa bixiyo aada rabto ducada aada sameynayso iyo qaylsiga aada qaylsanaysaa waxaa la yidhaahdaa alistiqaahatu ducadana de waa kii nabiga yihi sala allahu calayhi wasalam adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaada nabigaa yihi sal lla l slam annaga ma dhihin wadaad laba boqol saddex boqoloo sano laga joogana ma dhihin waxaa yidhi waa rasuulullahi moxamed sal ll slam wuxuuna akhriyey markuu saas yidhi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu wuxuu yani wuxuu yidhi ibarya waa idin ajiiba aayaddaasuu akhriyey markaa mar haddii uu yidhi ducadu waa cibaado cibaado ilaahay keyrkiis in loo leexiyo ma la ogolyahay lama ogola istiqaahada oo marka ka khaasan ducada oo weliba macno aada khaas u ah leh oo mushkilo iyo dhibaato cid kaa badbaadin karta aysan jirin marka aada ku jirto ducada ku saabsan sidee baa ilaahay keyrkiis in loo qeyshado loo ogolaana marka laa nebi in laba la tuugaan la ogolayn rasuulku marka dhibaatadan oo kale ay haysato oo cadow oo kun nin oo hubaysani ay ka hor hortiisa ay taagan yihiin saddex boqol oo wato ee marka yacni xaaladdu saas oo kale ay u adag tahay hal mar lagama haayo asoo nebi ibraahim u yeertay nebiyullaahi ibraahim oo awowgiis ah uma yeeranin nebiga sal ll ly slam xaggee marka laga keenay in awowayaal loo yeerto ama shiikh owliye ah lagu tilmaamayo waqti hore la duugay oo isaguba markaa yacni god ciriiri badan galay oo mugdi ah galay ama in rasuul loo yeerto yaa looga dayanaa marka laxni waaye waana caqiido baatil ah waaye ilaahay subxaanahu watacaala oo qeyrkiisa lala simaayana waay yacni mas'aladaasna mas'alo khawaarij shaqo ku leedahay ma aha dadku waxaa iska fudud beryahan dambe in la yidhaha wixii tawxiidkii aasaaskiisii marka laga hadlo in la yidhaha waxaase caqiidadii khawaarijta waay war caqiidada khawaarijta ma waana iyada kitaab laga aqrinaynina wadaadkan wadaad inuu iska hadlo oo aan hadalkiisa laga daba tegin oo kitaab uunan wax dadka ka tusin adiga ma ma qof caqligala miyaad tahay oo muudaynaysaa haddii uu ku yidhaha waxaas waxaas waaye miyaad uga kaaftoomaysaa mase inaad raadisid horta khawaariji maxay tahay maxay khawaarij ku noqdeen maxay ku noqdeen firqo daallo aho baadiyeysan ma tawxiidkay ku noqdeen mase wax kale wax kaleay ku noqdeen waa in wax kale la raadiya maahan in tawxiidkii laga dhigo madhab khawaariji leedahay laga dhiga maaha nacam ayb ilaahay in laga cabsadaa oo xaqa ilaahay la nabadgeliyo yaa fiican ayb meeshaa marka yacni darsigaas waa ka qaadanaynaa istiqaatadu inay macnahaasi leedahayna waxaa ku tusaayo qowluhu tacaala fi suurati namli markuu alla yihi ql الحمdu للh وسلاam عlى عibaadih اldina اصطفىa allahu khayr ama yushrikuun ilaahay miyaa cibaadadiisu khayr leedahay oy fiican tahay mase waxa aad ilaahay idinku la wadaajinaysaan markaasaa aman khalaqa الsamaawaati aman jacala الأrضa qaraara ilaa marka alla uu yihi aman yujiib الmطra إida dacaahu wykshif الsuuءa wayajcalkum khulafaaءa اlardi ailaahu maca allahi baa ilaah yiri waxaa marka ma waxaa khayr badan cibaadada rabbi la caabudayo mise waxaad idinku ku shirki falaysaan aman yani aman yujiibu lmudara mase cibaadada waxaa khayr badan kan midka dhibaataysan ajiibo idaa dacaahu markuu u yeerto oo dhibaatada ka saaro kan axadka dhibaataysan dhibaatada ka saarayo allah ah cibaadadiisa miyaa khayr badan mase shirkiga aada idinku wadataan yaa labadaa kee labadaa dariiq kee fiican buu alla leeyahi aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a dhibaatadana faydo kan dhibaatada faydo sifaadkaa ilaahay baa iska lena wayajcalukum khulafaaءa alardina idinka yeelaya ailaahu maca allahi war macbuud ilaahay la jira miyaa jiro lala caabudo waa maya ma jiro istiqaahada ilaahay heyrkiisa hala wadaajini ilaahay heyrkii hala wadaajinina waayo oo markay dhibaato adag idinku dhacdo cidda qeyb ahaan u fiirsada hadalkaas macnaha cidda aad ka sugtaan nafci heybi oo idinka maqan yani laba shay in la kala fahmo waa muhim yani nafciga heybiga waxaan ka wad waxaa laga wadaa cid adiga asbaabtii ay kugu soo gaari lahayd ay kaa maqan tahay asbaabtii ay kugu soo gaari lahayd waa kaa maqan tahay waxaan aada yacni ku dhex jirtid waxay iyagu awood u leeyihiin oy kaa qaadi karaanoo bani aadam awood u leeyahay maba ahanba waxaan asbaabihii uu kugu soo gaari lahaana maba yaallaan asbaabta caadiga ahaan ka hadlaya nafciga yani nafcigaas sidaas qeybiga ah cidda laga raadiyo waa allah keliya haddii marka aadan ilaahay ka raadinin oo aada qeyrkiis ka raadisa macnaheedu waxay noqonaysaa qofkaasi qof marka cibaadadii ka dhumay maalan baddaas baa markab kugula jabay waa mugdi badda habeen mugdi ah waayo cid aada yani telefoon iyo meelaad cid kula xiriiri karto asbaabtii maadiga ahayd oo dhan waa kaa go-day axadka markaas ku maqli karo oo markaa kuu gargaari karo cid ilaahay kula siman miyaa jirtana waa maya nacam axadkaad markaas u qayshato ogo waa caabudaya nacam haddaad yaa allah aad dhahdana allah baa caabuday ambiyada ilaahayna saasay ahaayeen wa nuuxan id naadaa min qablu wzakariya id naadaa rabahu rabbi laa tadarnii farda waanta khayru lwaarihiin wadannuuni id dahaba muqaadiban fadana an lan naqdira calayhi fanaadaa fi الظulumaati an laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin waayuba id naadaa rabahu anii masaniya اduru waanta arxamu الraaximiin dhaqanka ambiyada waa kaas marka dhibaatada marka ay hayso cidda keliya nafci geybi ay ka raadiyaan waa allah subxaanahu watacaala marka yaa fulaan cidda aada u qayshato ogow waqtigaa waa caabuda masaladaas iyada marka yacni aayadda dersigaas waa laga qaadana waana dersi muhima dad badanna ka dhunsan yihiin ayb ay aada uga lunsan yihiin oo qaarkoodba ay u arkaan ilaahay keliya in loo qayshado inayba tahay waswa min wasaawisi shaydaan inay tahay maxaa marka yacni yacni maxaa markaasi xaq noqon karaba haddii la leeyahay tawxiid maxdu tawxiid ayaa shaydaan waswaaskiis ah haddii la yidhaahdo de maxaa shaydaan shaydaan maxaa yaa shaydaana marka yaase weli ilaahaya marka ya yaaba kala garanaya hadday sidaa maraysa haddii la leeyahay tawxiidkii baa shaydaan kugu waswaasina oo inaad ilaahay waxidow qalbigaaga gelina waana waswaas waxaas haddana lagu tilmaamayo shaydaannimo waayo waxaasi ayb masalada labaadna waxa ay tahay waqtiga ku yacni oo aayaddan asraarta aayaddan ku jirta waxaa ka mid a murugta midda ugu daran oo qofka soo wajahdo waa midda waa inay ahaato waxa u walwalayo waxa ugu weyn diinkiisa inuu diinka ka dayacmo walidaalika nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu u cabsanayay waxay ahayd in dhulkaani laga waayo cid ilaahay caabudo mar haddii intaani laga faraxasho ee la laayo oy dhintaan wuxuu lahaa marka in tahlik hadihi alcisaaba lan tucbada fi lardi bacda alyowm intaa marka welwalkiisu wuxuu ahaa amuu diinku dayacmaa buu ka cabsanayay taasna inaan nebiga uga dayanno sala allahu calayhi wasalam ayaa laga rabaa laakiin haddii diinku dayacmana in la yidhaahdo war adiga maxaa kaa galay diintan ilaahay baa iska leh faraha ka qaad ma dadkaad ka xigtaa neefka ariga haddii xerada lagala baxana inaad dagaal u gasho oo dad u disho oo aad tiraa neefkan anaa iskale diinkana aniga melihi bal fiir waxaas hadiga noocaasa dadka fahamkoodu dadku intaas la egyahay maxaa laga sugaa marka hal neef waa isku dili naqaanaa laakiin marka qof diin waxa yacni u dhiba yacni diintii markaa yacni u caadifoonayo oo diintii la walwalayo marka la arko war adiga maxaa diintan uga saan isugu dhibaysaa diintan ilaaha iskale maad faraha kala baxdid waxay qaadanaa ha qaataan waxaan qaadanaynin ha ka tagaane saas marka ma aha ayb labadaas mas'ala marka aayaddan laga qaadanaa udkur xus id waqti tastakiisuuna aada dalbayseen rabbakum rabbigiin aada dalbayseen dhibaatada inuu idinka bixiyo fastajaaba uu ajiibay markaa rabbi lakum idinka uu idiin ajiibay ay fa ajaaba lakum annii biannii uu idinku ajiibay aniga mumidukum mid idinku siyaadinayaan ahay bialfin kun oo madad idinkaga dhigaya madadku almadadu huwa ziyaadatu madad waa ziyaado yacni idinka marka alla marka waa ajiibay wuxuuna ku ajiibay annii biannii aniga mumidukum ku idinku siyaadinayaan ahay bialfin kun kunka oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah kuwa oo murdifiina isfangashan murdifiinana waa la akriyey murdafiinana waa la akriyey naafic murdafiina buu akriyey murdafiina marka la yidhaahdo laysfangeliyey waay waa ismu mafcuul murdifiina marka la yidhaahdo isfangashan fangelid marka maxaa la yidhaha midba midka kale uu ku xigo mid baa soo degaya kan kale waa ku daba xigaa kan kale waa ku daba xigaa sida qofka gaadiidka saaran dameerka ama faraska ama mootada qofka saaran qof baa horay saaran midna gadaashiisau fuulaa waxaa la leeyahay marka fulaanun radiifu fulaan hebel hebelou fangashan yahay gadaaluu ka saaran yahay wamaa jacalahu llaahu wamaa jacala ma uunan ka yeelin allaahu alle hu imdaadkaas gurmadkaasi ilaahay kama dhigin ilaa bushraa unbuu ka dhigay bishaaro marka jacalo labadeeda mafcuulka koowaad waa damiirkaas hu ah damiirkuna wuxuu u laabanayaa imdaadka wamaa jacala alimdaada ilaa bushraa mafcuulka labaad ee jacalana bushraadaas waayo istinuhuna waa mufaraq waxaa kaloo la yidhaahdaa jacalada in hal mafcuul layska siiyo wamaa jacalahu llaahu alla kama dhigin yani bimacnaa yani maunan ka yeelin gurmadka ma uunan u yeelin lishayin shay dartiis uma unan yeelin ilaa bushraa ilaa liajli bushraa bishaaro maahane wax kale uma unan yeelin markaas bushraa maxay noqonaysaa mafcuulu lahu waa mafcuulu liajlihi haddii saa loo laqbeeyo laakiin sida horaa ka fudud wamaa jacala ma uunan ka dhigin allaahu alle hu imdaadka gurmadka kama uunan yeelin kama dhigin ilaa bushraa bishaaro unbuu ka dhigay oo bani aadamku markuu dagaal ku jiro haddii ciidan caaboon oo gurmad ah uu kusoo kordho waa farxa bishaarow ka dhiganayaayo wuxuu isleeyahay marka yacni guushaadii waa dhowdahay maxaad u malaynaya haddii malaa'ig lagu soo kordhiyey marka marka malaa'igtaas hadda aayaddan suuratu anfaal kun bay sheegtay suuratu aali cimraanna waxaan kusoo marnay saddex kun shan kunna shardi baa lagu xiray ma marka kunkaani marka ma kun keliya beder dagaalantay mise saddex kun saddex kun baa dagaalantay culimada qaar badan ay leeyihiin aayaddaana marka kun in lasoo dejiyey bis unbay sheegtay kun baa loo soo dejiyey waana looga badiyey ilaahay waa uga badiyey malaa'igtu ma dagaalameen mase waa is waa timid un keliya inay dagaalameen baa loo badan yahay axaadiistuna ay tilmaamaysaa ayb walitadma'ina sidaa alla wuxuu u yeelay wafacala allahu dalika alla sidaabuu yeelay litadma'ina inay xasisho bihi bilimdaadi gurmadkaas yacnii uu ku xasilo quluubukum quluubtiina inay ku xasisho wama nasru gargaar ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahi agtiisa un maahani meel kale ma ahaanin marka wama nasru ilaa min cindi illaahina waxaa laga qaadanaa si kastoo malaa'ig xataa haddii laydinkugu taageero gargaarka ilaahay buu gacantiisa ku jiraa malaaigtu xataa wax ay gacantooda ugu jira maahan gargaarku muuminiintii baa marka waxaa la baraa nasrigu inay ilaahay ka sugaan bas laa yani naftoodana aynan isku hallaynin malaa'igna aynan isku hallaynin allah keliya in yansurkum اllahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurkum min bacdih in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan id yugashiikum nnucaasa amanatan wadkuruu xusa id waqti xus marka id taani iyo ta ka dambaysa iyo waid yacidukum llahu yaa laga bedelaa iyada lafteeda marka id unbaa loo soo qadaraa wadkuruu xusa id waqti yugashiikum alla uu idinku daboolayay annucaasa gamaanyada hurdada muqadamadeeda gamaanyada iyo lulada gamaanyo uu idinku daboolayay alle sidaana marka muxuu u yeelay yacni amanatan faamintum aada nabad gasheen markaasi amanatan nabadgal aada nabad gasheen nabadgalka oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday aada ku nabad gasheen wayunazilu uu soo dejinayay alla calaykum korkiina uu kusoo dejinayay min asamaa'i samada xaggeedana uu idinkaga soo dejinayay maa-an biyo liyutahirakum si uu idiin dahiro bihi bilmaa-i biyahaas roobkaa uu idinku dahiro oo qaar baa janaaba iyo waxbaa ku dhacday markaasaa roobkii baa u yimid markaasay ku qubaysteen oo janaabadii bay kaga mayrteen waayo qof mu'mina haddii intay janaabo ku dhacdo salaadna laga sugaayo biyo la-aan ay hayso welwalaa haayo welwalkaa laga bixiya nicmo waayo marka wayudhiba iyo inuu idinka tegsiiyo alla cankum idinka xaggiina uu ka tegsiiyo rijza shaydaani shaydaanka qurunkiisa waxyaabaha marka shaydaanku qurunkiisa marka yacni uu idinka tegsiiyo waliyarbita iyo inuu xiro calaa quluubikum quluubtiina inuu xiro uu adkeeyo marka oo quluubtiinu marnaba idiraab iyo argagax iyo baraanbar uunan ku dhicin wayuthabbita inuu sugo bihi bilmaa-i biyaha roobka uu ku sugo al aqdaama gomodaha lugaha uu ku sugo xarafkan marka id yuqashiikum nucaasa waxaa la akriyey saddex qiraa'o inta badan marka waxay akriyeen id yuqashiikum nucaasa faacilku waa allah lafduljalaalaha faacila annucaasana marka waa mafcuulu bihi waxaa kaloo la akriyey marka id yuqshiikum nucaasa naafica aqri id yuqshiikum yuqshiikum marka la yihaaha marka waxaa laga bixiyey akshaa yuqashiikum marka la yihahna hashaa baa laga bixiy intana waa ku jiraa qur-aanka waa ku jirtaa iyada labadaba ku kala tagay abuu camar iyo ibnu kathiirna waxay akriyeen id yaqshaakum nnucaasu marka qiraa'ada ibnu kathiir iyo abuu camar annucaasu waa godeen ayaga faacilkii waa annucaasu macnuhu marka wuxuu noqonayaa udkuruu xusa id waqti yaqshaakum ou idin daboolayay annucaasu gamaanyada ay idin dabooleysay gamaanyada iyadaa marka wax dabooshay oo faacil labada qira ee kalena marka iyaga annucaasa waa kor dhigan yahay siinku waana mafcuulu bihi udkuruu xusa id waqti xusa yuqashiikum alla uu idinku daboolay uu idinku daboolayay annucaasa gamaanyada uu idinku daboolay kolkuu ilaahay gamaanyada idinku daboolay bal xusa xusuusta ile waa nicme faamintum markaa aada nabad gasheen amanatan nabadgal nabadgalka oo minhu min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday amanatan marka masder ahaanan marka ku nasbinay waxaa kaloo bannaan amanatan in laga dhigo mafcuulu liajlihi oo ilaahay muxuu idinkugu daboolay gamaanyada amanatan liajli amanatin nabadgelyo darteed oo inaad idinku nabad gashaan darteed nabadgelyado yacni amana nabadgelyada oo minhu xaggiisa ka ahaatay ibnu mascuud baa marka isaga waxaa laga hayaa inuu dhihi jiray annucaasu fi lqitaali amanatu min allaahi qofka isagoo dagaal ku jira hadduu gamaanyoonayo lulanayo oo lulmo iyo gamaanyo ay qabato waa nabadgelye ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa fi salaati salaada dhexdeedana waswasatu min ashayaan salaada dhexdeedana waa shaydaan baa waswaasinaya qofka waayo qof dagaal ku jiro hadday gamaanyo qabatay walwal ilaahay qalbigiisa waa ka waa ka bixiyey waa nicma marka fii suurati ali cimraanna waxaan kusoo marnay gaswatu uxud uma anzla calaykum min bacdi اlgami amanata nucaasa yaqshaa طaa'ifata uxudna markii yanii dhabarjla dhabar jebiyey oo markaa yani dhibaatada ku dhacday kabacdi lulow ilaahay u keenay waa iska gamaanyoodeen oo ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen intaasoo jeer baan arkayay seefta inay iga dhacdo waa qabanaya waa iga dhacayso waa qabanaya bederna marka ilaahay gamaanyo u keenay iyo lulo wayunazilu ou alla yacni waaad waxaad xustaan id yuqashiikum nnucaasa amanatan ama yani nabadgelyada oo minhu min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay wayunazilu wuxuu soo dejiyey alleh calaykum idinka korkiina uuku markuu kusoo dejinayay xusa dushiina uu kusoo dejiyey min asamaai samada xaggeeda uga soo dejiyey maa-an biyo roob ayaa markaa yimid liyudahirakum si uu idin dahiro alleh bihi bilmaa-i biyaha yacni biyaha uu idinku dahiro maalintaa beder marka meel waxay degeen bacaad ah lugaha iyo gomaduhu ay dhex gelayaan iyo geela iyo yacni owrta iyo kale lugaha ay bacaad lugaha u gelayo ayay degeen mushrikiintiina marka yacnii yaa markii hore biyihii iyo uga soo hormaray markaas muslimiinta de qaarkood baa marka waxay waa qaar marka weysalaan bay noqdeen kuwo kale waa isku junubeen haraad waa qabtay shaydaankii waa waswaasiyey oo wuxuu ku yidhi tascumuuna anakum cala alxaq inaad xaq ku taagan tihiin baad sheegaysaan wafiikum nabiyullaahina uu idinku jiro wa anakum awliyaa-ullahi inaad tihiin waqad halabakum lmushrikuuna cala almaa mushrikiintii baana biyaha idinkaga adkaatay wa antum tusalluuna muxdisiina idinkoo weyse aan qabin baad tukanaysaan oo wamujnibiina janaabo qabo seed marka inaad guulaysataan u rajaynaysaan shaydaankaa waxaas ku waswaasiyey ilaahay roobkan buu keenay gumadahoodii marka roobkii marka dhowr waxyaabood baa ku xasilay liyudahirakum bihi inuu alla idinku dahirayo oo markaa yacnii ay idinkaga nad janaabadii aada uga mayrateen oo aada ka weyse qaadateen biyihii roobka wayudhiba cankum uu idinka tegsiiyo alla rijza shaydaani shaydaanka qurunkiisa waswaaskiisa shaydaankii marka waswaasiyeyna waswaaskiisii waa baxay mar haddii muslimiintiina ay biyo haystaan waliyarbita inuu xiro alle ayuu saa u yeelay calaa yacni ayuu biyaha usoo dejiyey xagga kore uga soo dejiyey calaa quluubikum quluubtiina markaa inuu xiro bilyaqiini wasabri yaqiin iyo sabr uu ku xiro wayuthabita inuu sugo bihi bilmaa-i biyaha uu ku sugo alaqdaama gomodaha waayo markii hore bacaad ka qallalan lugaha iyo awrta lugahooda iyo waa waa tiimbanaya inuu gudahay u galayihiin marka hadduu roob do-o si ayaroo tartiibaa loogu socona macnaha marka wayuthabita bihi laqdaam laba macnaba waa ku jiraano macna waa saas haddii sidaa laga macneeyana xaqiiqo waa marka ile lugihii caadiga ahaa baa laga waramayaa dhulkii inay marka si fiican u qabsadaan macnaha labaadna bihi in loo celiyo rabdiga loo celiyo oo la yidhaha wayuthabbita inuu sugo alle bihi birabdi xiriddaas uu quluubtiina yaqiinta uu ku xirayo iyo sabarka alaqdaama gomodaha uu ku sugo markaan marka hubuutu laqdaamku wuxuu iska noqonaa macno majaazi ah baa ku jiro walmuraadu bihi ulajeedada laga leeyahayna kownuhu laa yafiru waqta alqitaal yacni ma cararaysaan waayo waa sugnaanaysaan in laga wado marka bihda bilmaayo haddii loo celiyo lugihiinaa sugnaanaya bimacnaa ma cararaysaan id yuuxii rabuka ila lmalaa'ikati anii macakum udkuruu xusa id waqti xusa yuuxii rabuka rabbigaa uu u waxyoonayay ila lmalaa'ikati malaa'igta uu u waxyoonayay anii bianii aniga macakum la jirkiinaan ahay fathabituu suga aladiina kuwii suga aamanuu rumeeyey mu'miniinta suga yani inaad ka garab dagaalantaan oo yani aada sugtaan saa yeela saulqii waan ridi doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey arrucba argagax baan ku ridi doonaa fadribuu dhufta ay fadribuuhum garaaca fowqa alacnaaqi luqumaha korkooda ka garaaca luqumaha korkooda marka laba macnaa ku jira oo madaxa ka garaaca in laga wado waayo luqunta madaxa ka koreeya ama in la yidhaha fadribuu garaaca fadribuu yacni garaaca fowqa alacnaaqi luqumaha korkooda yani luqunta korkeeda markaan madaxa lagama waday ay cala al acnaaqi qoorta ku dhufta fowqadu marka inay mafcuul noqoto ma badna saas uma badna macnahaas laakiin fowqa bimacnaa calaa inay ku timaado waa iska badan tahay ay fadribuu cala alacnaaqi saana marka waa macno macno kalena marka waxa uu yahay fadribuu ay fadribuu yani labadaa macnaa ugu caansan fadribuu ay fadribuuhum garaaca gaalada fowqa alacnaaqi ka garaaca yacni luqumaha korkooda garaaca ayb wadribuuhum marka fowqada iska macnihii darafkaas bay iska wadani fadribuu haddaan hum usoo qadarin haddii kalena fadribuu ku dhufta fowqa alacnaaqi luqumaha korkooda qoortooda yacni luqumahooda dusheeda ku dhufta wadribuu yacni garaaca oo minhum iyaga xaal uu ka mid yahay yani minhum min alkufaari ama wadribuu dhufta minhum yacni gaaladii xaggooda waxaad ku dhufataan kulla banaanin far kasto yacni faraha foodooda ku dhufta banaan marka ibnu jariir wuxuu leeyahy faraha gacmaha iyo faraha lugaha labadaba waa loo isticmaalaa waana meeshaa farta yani faraha foodooda ah yani qofka marka faraha gacmaha in lagu dhufto waxay keenaysaa hubka inuusan sidi karin qofka markaa yacni hubka sido haddii gacanta looga dhufto axabadda ama seefta ay gacanta uga dhacdo wixii uu hayey ee hub ah waa ka dhacaya marka luqunta ku dhufta gacmahana ku dhufta waa macnaha marka minhum in la xaaleeyo kulla banaaninta laga soo xaaleeyo waa iska bannaan tahay inkastoo qaar ay waa daciif dhahayaan qaarna waxay leeyihin minhum idribuuda ha lagu tacallujiyo macnuhu marka wuxuu noqonayaa wadribuu garaaca minhum yacni gaaladii xaggooda waxaad ka garaacdaan kulla banaanin far yacni fara kasto faraha gacmaha iyo kuwa lugahaba ku dhuftoo yacni ka garaaca dalika biannahum alamru arrinku dalika kaagaas waayo ama dalika kaagaasi xaasilun mid dhacayo muxuu u dhacayaa biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha alla inay khilaafeen oy la dhinactameen wa rasuulahu rasuulkiisa inay la dhinactameen waman axadkii yushaaqiq illaaha alla khilaafo wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafo fa ina allaha alleh shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay waay dalikum alamru arrinku dalikum kiinaas la sheegay waay faduuquu dhadhamiya haddaba marka hu dhadhamiya kaas lasoo sheegay ayb wa ana lilkaafiriina wadalikum kaa yani dalikum kiinaas alamru arrinku dalikum kiinaas wa ana alkaafiriina wa ana lilkaafiriina gaaladana yani arrinku waxaa walamru arrinku waxaa weeyaan ana lilkaafiriina gaalada cadaaba naari naarta cadaabkeeda inuu usugnaanayo waaye arrinta dhabtaa marka arrintaa marka in laga malaa-ig lagu soo sallado oo qoorta lagu dhufto maxay ku dhacaysaa dalika kaagaasi xaasilun mid xasilaya waaye biannahum bisababi annahum iyagu shaaqullaha alle inay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisa inay khilaafeen bay taa ku dhacday wamanaxadki marka in alle rasuul la khilaafo wasfi xun waaye waa tilmaan xun qofka naqsi u keenayso aayatiin xumo ku keenayso in markaa yacnii lala dagaalamo ku keenaysa waman axadkii yushaaqiq illaaha alla khilaafo wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafo fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu kuwa uu adag yahay dalikum kiinaas almru arrinku dalikum kiinaas waa khabar markaas ama inaad tiraahdid dalikum kiinaas alciqaabu ciqaabkii waaye faduuquu dhadhamiya hu isaga dhadhamiya ciqaabkaa iyo arrintaa dhadhamiya wa ana lilkaafiriina wa ana lilkaafiriina marka dhowr icraab baa ku bannaano in la yidhaahdo khabar laga dhigo limubtada-in maxduuf oo la yidhaha walwaajibu shayga waajibka xatmiga ah waxaa weeyaan ana lilkaafiriina gaalada cadaabo naari inuu usugnaaday waayo ama in mubtado laga dhigo khabarka lasoo qadaro markaa la yidhaha wa ana lilkaafiriina gaaladu inay leeyihiin cadaaba naari naarta cadaabkeeda inay leeyihiin xatmun waa shay biyo kama dhibcaan ah saas marka in la yidhaahdana waa bannaan tahay daalikumta in lagu cadfo lagu soo cadfana waa bannaan tahay alamru arrinku daalikum kiinaas waaye wa ana lilkaafiriina waayo arrinku gaaladu inay leeyihiin cadaaba naari naarta cadaabkeeda adduunyadana cadaab oo inay malaa-igtii iyo mu'miniintii gacantooda kudh ku baxaan cadaab adduunyo iyo mid aakhiraa sugaaya nacam aakhirana marka cadaab bay ku leeyihiin kufrigu marka waa wasfi xun wixii ilaahay kufrigu ka ratibayna qofka diinta aaminsan ma diidi karo haddii marka uu diido uu yihaah ka garaaw ka garaab uu is yihaahdana haddee sandaqa iyo diin la-aan unbuu ka dhaxlayaa qur-aanku marka haddaad tiraa yani laa ilaha illa allahu markaad tiraao qur-aankii waa rumaysanahay aada tiraahdo waxaa weeyaan si axkaamtaas ilaahay waa inaadan faragelinin oo maxaa waxaan loo sameynaa waa miskiin maxaa laga rabaa dad b yani bani aadam waaye waa fiican yihiin wamaa ilaa dalika awsaafahaas oo dhan in qur-aankii la duro haddana la yihaha muslimaan ahay waa mashaakilka zamankan taagan oon arkayna hda آkخirه والlah أعلم وصلى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وآlه وأصحاaبه